waa warkii idaacadda star f m
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah barsaabka mandheera oo daafuray tartan qur'aanka kariimka ah hay-ad sheegtin dadka ay abaartu saamaysay xaalad adag ay ku jiraan soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay iskaashiga labada dhinaca iyo wararkii ugu dembeeyey xaaladaha nooca cusub ee karoonaha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu waaweyn waa habeennimo khamiisa jimco wanaagsan ay soo gelayso taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran gudoomiyaha ismaamul goboleedka ah mandheera cali ibraahim rooba ayaa maanta daafuray tartanka qur-aanka kariimka isagoona halkaasi hadallo ka jeediyey
waalidiinta ardayda kulli asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan u faraxsannahay ilaah baa mahad iska leh oo noo kasay maanta inaan iskugu imaano mandera stadium liajliga tartanka qur-aan kariimkaan moogtaan iskugu imaano meeshan xafladahan iskugu imaanay garoonkaad waa taqaanaan marka lii sheegay oo culmaa culimaadiinka iyo mas-uuliyiinta alguda education trust markay i imaadeen oo dhaheen xafladan hadda lafey waan ka soo gudubnay waxaan rabnaa xafladda countigeena noqoto garoonkaana ku samayn rabnaa insha allahu tacaala aada iyo aadaan ugu farxay waana soo dhaweeyey insha allahu tacaala sheekh maxamuud markoonina codsigiisii waa maqlay fursaddan waa fursad aada u muhiimsan oo la rabay kor loo qaado waraalkeenii cabdisiraadna kheyr allah siiyo garabaan u noqonaynaa in programkan kor loo qaado aan isku kaashano because fadiilo aada u fiican waayo oo iskaashina wax qiimad qiimo weyn lagu samayn kara insha allahu tacaala culayskaas waan idinla qaadanaynaa waan iska waan isku kaashanaynaa hadalkan iyo dhaqdhaqaaqa programka noocan waana sii xoojinaynaa insha allahu tacaala idinka dadkii ka dambeeyey culummada reer kenya khaasatan ummaddeeni bulshada soomaaliyeed oo qabanqaabista programkan waheel u noqdeen alhuda education trust anigoo mas-uulka mandheera ah mahad baan idin celinaya insha allahu tacaala keyrna allah idin siiyo marka aniga beritan waan idinla joogaa inta ugu badan insha allahu tacaala laakiinse maalinta xafladda la xiraayo culummadu ay iga codsadeen laakiin nasiib xumo program kalaan qabay ma joogi doono laakiin wixii shaqaalo dowladeed oo la rabo inay programkan ay moogta ay u taageeraan kulli way joogaan wayna taageeraan ilaa xafladda ay ka dhammaato waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo in xafladdan qur-aan tartanka qur-aanka kariimka oo alhuda education trust iyo culummada ay iskaashadeen ay noo keeneen meesha magaalada mandera in wixii ka bilowda haddadan sida rasmiga ah uu u furan yahay takbiir takbiir takbiir ilaaha noo fududa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xildhibaanka laga soo doortay kursiga baarlamaanka ee faafi cabdikariim cismaan ayaa difaacay doorka xildhibaanada baarlamaanka ay ka qaateen la tacaalidda abaarta saameynta adag ee ku yeelatay gobolka waqooyi bari xildhibaanka oo la hadlay idaacadda star f m iyo hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
maaragtay shacab badan oo meelaha maaragtay ka hadlayo oo leh xildhibaanka wax ma qaban mise xildhibaanka wax ma qaban horta xildhibaanka wax walba ma qaban karo horta abaarta ilaahay baa keenay maadaama aan dad muslimiin nahayna horta midda koowaad inaan ilaahay barino inuu ilaahay abaarta naga qaado midda labaad markaan hadda faafi ka hadalno waxyaalo badan baan ka qabanay xagga dowladda maraan madaxweynaha u tegnay annagoo maaragtay reer northeastern ah waxaana madaxweynaha kasoo dhamaynay lacag laba bilyan oo shilin ah lacagta ay haddana faafi qaar shitaal baa lagu geeyey qaar cuntaa lagu geeyey marka caddeynna waan haynaa inkastoo aan maqashay siyaasiyiinta qaar ay leeyihin waxba lama geenin laakiin dee wixii waa gacan biniaadan iska ah dad kulli ma deeqayso waxaa kaloo aniga cabdikariim ahaan ah aan ka qayb qaatay abaartii waxaa jirta baabuur weyn oo annaga aan lahayn mise baabuur weyn aan ijaarinay baabuurka asaga ah marka wuxuu soo qaadayay maaragtay xoolihii ku dhammaanayeen dhulkaas maaragtay ijaara marka qofkii shaal buu ku shubanayaa baabuur toban lood waaye marka xoolihii waan soo qaadayn waxaan keeni meelaha roobka ka dayay amase meelaha maaragtay biyaha ay ka dhowin sidii wii oo kale marka de bani-aadan baan iska nahay wax kaloo ma qaban karno annaga c d f ta lacagta noo taalla waa un shan milyan shan milyan dila abaar baa wax looga qabanna waan iska halmaalin waxay taraysa maaha lacagteen sidii hore looma helo waxoogaa lacag la-aan baa iska jirta dowladda lacagtu iska daahaysay laakiin annaga amse aniga maadaama ana xildhibaanka faafi laga soo doortay waan la soconay wixii aan qaban karnana waan qabanay marka midda koowaad amse midda labaad mid saddexaad horta waxaa muhiim ah inaan ilaahay barino ilaahay aan ka cabsanno annagana aan isku naxariisanno si maarata ilaahu nagu naxariisto annaga markaan nahay xildhibaanana c d f ta oo kale lacagta aan gacanta ku hayna lacag aada u yar waaye waa lacag iska boqol milyan ah markaad aawirtid faafi c d f ta boqol meel ba wax ka qabatay hal meel maaha sidoo kale haddii aad tagtay lagdera dhadhaab gaarsa township kulli waa arkaysaa xildhibaanaas waxay qabteen sida maarata c d f ta u shaqeynaysa hadday noqoto basary hadday noqoto iskoola la dhisay hadday noqoto kuraasa la geenayo hadday noqoto sariir ilmaha loo geenayo meel ay ka muuqanin c d f ta ma laha waana kenya dhan gaarta county kelima marka mar dhaxaasna waa maqashaa umeyna waxaa damcay c d f ta in la joojiyo oo lagu daro countiga annaga haddaana xildhibaano waan diidnay waana ka hormaanay wayna socon wayse mana ogoleen ilaa waxaa hadda muuqdo oo ilmaha looga bixiyo hataa basariga waxaa waaye c d f taas ayada
khasnadhayaha subkee milaantooda ah gaarisa sheekh xasan cabdi cabdulaahi ayaa ku baaqin gargaar loo fiday dadkii abaaraha saameeyeen ee ku nool ismaamul goboleedka gaarisa bishaar dhaqan ayaa warbixintani inoo haya
sheekh xasan cabdi cabdulaahi oo ah qasnadhayaha golaha sare ee muslimiinta ee subkee milaantooda gaarisa sidoo kalena ah qasnadhayaha guddiga culimmada gaarisa ay u saareen gaarsiinta biyaha dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool ismaamulka gaarisa ayaa maanta ka hadlay siday tahay xaaladda shacabka ku nool goobaha ay weli abaaraha ka jiraan isagoona sidoo kale sheegay in meelaha roobabka laga helay loo baahan yahay in dadka la gaarsiiyo raashin
shantii sabkawntiga kale roob way heleen laakiin dadka xoolihii way ka tageen maxay cunayaan xoolahaasay ku dulnoolaayeen ayaga biyo uma baahna waxay u baahan yihin raashin in loo geeyo waxay u baahan yihin dadaawo in loo geeyo waxay u baahan yihin dadka in loo gargaaro dadka ilaahay gacantooda wax geliyayow ee muslimiinta ahow iyo muslim iyo kayrkiiba waxaan nii sheegaynaa dadka waxay u baahan yihiin shanta sabkawntiga kale balambala dhadhaab faafi ijaara iyo halluuqo waxay u baahan yihiin raashin baad bay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin biyo way heleen deegaanka legdheera ayuu sheegay in weli wax roob ah uusan ka diin wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta iyo qof walba oo ka qayb qaadan karo sidii dadkaasi loogu gargaari lahaa meesha la yidhaahdo legdheera sabcounty la yidhahdo ayada roob kuma di'in waxaan maaragtay u sheegahaynaa oon u baaqd ugu diraynaa bulshada qaybeeda kala duwan dal iyo dibad meelay joogaan meesha legdheera la yidhaahdo sidii bay abaar ugu jirtaa biyo iyo baadba way u baahan yihiin talaadadii hadda lasoo dhaafay oo usbuucan maanta oo taariikh lix iyo toban ay joogt ay tahay maantana ay tahay maalin ee maaragtay khamiisa ay tahay talaadadii aan soo dhaafnay meesha u dambeey oo maaragtay lagdheera laga galo ee la yidhahdo afweynaha gaari baan u dirnay gaarigaas afartan kun oo shilin buu qaadanayaa culummada waxay soo aruuriyeen oo dadka ay ka aruuriyeen iyo dadka muslimiinta waxay isqaameen yaan maaragtay ilaa wakti dhowr bilood ayaan biyo ugu dhaaminayni culummada hadda gacan bini aadan dadma deeqi karto markaa muslimiinta waxaanu u sheegaynaa iyo madaxdaba meesha lag dheera la yidhaahdo biyo iyo baadba haddadan aan hadlahayo oo maanta taariikh lix iyo toban ay tahay oonkii sidii buu u jiraa gaajadiina sidii bay u jiraan xoolihii way guureen amaalihii roobka ayay u guureen dadka intiisa kale hadda dhul idilo oo subcounty idil bay ahayd ya waayo lag dheera sidii bay dhibaatada oga jirtaa oo baahiyadii iyo oonkii oga jiraan ikhwat aliimaan ilaahay hana barakeeyo ha loo soo gargaaro waxaan iigu baaqaynaa haddaan culummadii nahay in meeshaa loo gargaaro dhanka kale sheekh xasan cabdi cabdulaahi ayaa sheegay in dad badan oo xoolo dhaqato ah ay u guureen degaanada uu roobka ka da-ay isagoona fariin diray isku guur baa dhacala meelihii roobka uu ku dhacay isku guur baa ka dhacay waxaan rabnaa dadka muslimiinta ee lo- loogu tegay meelahooda kale ee roobka heleen walaalihii nagu soo guureen inaad soo dhowaysaan oo nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyada in la ilaaliyo dadka abaar waa walaalihiin abaar sabqowntiya kale ka soo guureen ee idiin imaadeen inaad soo dhowaysaan gacmo furan ku soo dhowaysaan ilaahay dadka naxariistu ilaahay u naxariista isku naxariista oo nabadgelyada ilaaliya walaalihiinna roobka ilaahay baa idiin keenaye shalayba abaar baad ku wala jirteene hadduu ilaahay iniga roobni siiyey walaalihiin kale ee maarata sabqowntiya kale ka imaadeen ee roobka aan helin soo dhoweeya bishaar axmed daqane warbaahinta ista garisa
dhanka kale mukhtaar maxamed weli oo madax ka ah hay-adda khayrigii al rayaan oo caawisa dadka danyarta oo deeq raashin iyo gargaar kale ka qaybisay deegaanada dhadhaab lagdheera iyo koonfurta wajeer oo ka kala tirsan ismaamulada gaarisa iyo wajeer ayaa sheegay in dadkay abaartu saamaysay ay ku jiraan xaalad adag wuxuuna ugu baaqay ganacsatada gobolka iyo dadka wax haysta inay caawiyaan dadkii abaartu dhibaataysay
meelihii aan soo maray waxaa ka mid ahaa wajeer south inteeda badan lagdheera dhadhaab dadka aan soo arkay runtii wax la qiyaasi karo ruuxii arkay unbaa uu qiyaasi kara ruux kale ma uu qiyaasi karo sababtoo ay tahay dadku laba nooc bay yay- yay hadda isugu jireen dad ay xoolihiiba dhaafeen oo tuulooyinka yimid ninka tuulooyinka yimid ama ha qada ama yuusan qadin waa nin biyo iska cabahaya waxaa ugu dara nin boqol neef lahaa oo ay dhaaftay sagaashan oo toban haya tobankiina aan ka dhaqaaqi karin tobankii wuxuu siiyana aan haynin sababta waxaynu ga- waxaynu garanaynay xoolo inay foofaan ay kaa foofaan xoolihii hadda dadkii bini'aadamkii bay dib ugu soo noqonayaan oo soo fiirinayaan ruuxii soo baxay moodayaan inuu hayo oo xoolo mataqaanaa iyaga lagu intifaacaya mehe waa xoolo ayagii ayaga wax kaa raba weeyaan marka markii arrintaa aan soo arkay in meelo badan usoo quurgalay ayaan mataqaanaa ayaan go'aan gaadhay oo ah in wixii aan kari karo uun aan uun mataqaanaa aan sameeyo marka dhibaatooyin badan baan ku soo arkay meesha iyada ah oo aan la qiyaasi karin ayaan ku soo arkay kabacdi waxaan bilaabay inaan mataqaanaa aan wixii anu aan kari karo shakhsiyan aan bilaabo dana markaasaan kusoo noqday dadka muxsiniinta ahaa waxaan ka bilaabay xaafad aan deganahay masaajid ku yaalla wixii ay heli kareen baan ka sii qaaday insha- marka iyada ah waqti lacag fiican baan ka ururiyey waxaana geeyey wajeer south iyo dhadhaab magaalaha qaarkood waxaaba u dheer oo aan la yaabanahay xanuun waxaad arkaysaa reer dhan oo saddex caruura ama afar caruura ama laba caruura rag- sagaal qoys eh, sa- eh, ka kooban sagaal qof oo afar ay jiifto oo xanuun maskaxda ay u jiftay ayaa ayaad arkaysaa arrimaha aan soo arkay ee igu darnaa ee yacni ruuxu inuu arka mooyaane aan looga sheekayn karayn sheeko aan qabanayn arrimahaasi ahaayeen markaan arrintaa arkay ayaan ka adkaysan waayey markii hore waxaan ku bilaabay inaan un dhar gurigayga aan ka qaado oo dharkii aan meeshii geeyo kabacdi haddana waxaan arkay dadkiiba dhar iska daaya dadkii inay naf naftii ay ka baxayso ay u- qarku u saaran yihiin marka arrintii igu dhalisay waxay ahayd dhibaatada aan soo arkay ayaan yaan yaan ka damqaday oon ka seexan waayey arrintii intii aan gaadhay dee waa ilaahay baa wax gaadhsiin karay intii aan gaadhay gaadhsiiyey wax bil waxay ku noolaadaan labaatan cash waxay ku noolaadaan waan gaadhsiinay dadkii marka arrintii igu dhalisay taasay ahayd dad muxsiniina dad muxsiniin ay u badnaayeen kambaniya way jiraan qaarkood laftoodu isxilqaamay oo anigoo markii arrintii ay maqleen intay telefoon iisoo direen lacag kaashahoo taqriiban ilaa iyo lixdan toddobaatan qoys gaadha kambaniyaal ii dhibay baa jira marka dad muxsiniina oo uun reer kenya oo kenya uun degan ayaa ayaa ii dhibay lacagtaas waxaan ugu baaqaya waxa dadka ilaahay wax siiyey iyo dadka madaxda ah oo hadda qaarkood ay nala joogaan oon garanayo inay dadaaleen dadka madaxda ah iyo dadka ilaahay wax siiyey waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalahooda ee masaakiinta ah iyadoo in- iyadoo hadda roobkii uu hor leeyahay oon weli aan ilaahay laga quusanin inay dadkaas wax soo gaadhsiiyaan naguna soo hagaajiyaan meesha kale ay ku hagaajin karaan lafteedana ay ku hagaajiyaan
dhowaan markii idaacadda star f m caawisay qoys soomaaliyeed oo ku nool ismaamul goboleedka wajeera ayaa muslimiinta si weyn u garab istaageen qoyskaasi sidoo warbixinta noogu hayo waryahan cabdiraxmaan mucaawiye
kadib markii aynu warbaahinta ista aynu ka baahinay qoys agoon oo shan caruur ah oo ku sugan xaafadda i c f ee magaalada wajeer ayaa waxaa u soo gurmaday dhammaan ummadda soomaaliyeed ee qeyrka jecel dhaqaalaha caruurta u soo xarooday ama lacagta ummadda soomaaliyeed ee qeyrka jecel ay u soo gureen waxa ay xilligan dhanta shan boqol iyo toban kun oo lacagta dalkani kenya sidoo kalena laba qol oo dhagax ayaa walaala qeyr jecel oo muslimiin ah ay u fududeeyeen inay u dhisaan sidoo kale raashiin oo muddo dhowr bilood ay isticmaalayaanna waa soo gaarsiiyeen waxaan rabaa inaan idinla wadaago dareenka qoyskii shalay baahnaa aan idiin soo bandhigaya agoonta cunugii yaraa ee dhibka sheeganayay amaba dhibkiisa ugu badan uu ahaa cunuga saqiirka ahaa ee dugsiga ku jiray quraacda aanan haysanin waxaan rabaa ugu horeyn inaan barnaamijka dareenkiisa idinla wadaago ma faraxsan tahay hay maanta wax ma cuntay maxaa cuntay bastaa cuntay makaay cadoow xasan maama markaay bal dareenkaaga nala wadaag dareenkeeda farxad weyn ayaa iga muuqansa alxamdulilaah shalay ilmahan dhib sayd ay qabeen maantana waxaa waaye farxad weyn raashinka maalin kasta laga keenay mala raashinka lacagta wax kasta guri laba qol waa noola dhishayaa lacagtiga kulli raashinka alaabta kulli waa noola keenay alxamdulilaah muslimiinta meel kastay joogaanba ilaahay ha u kaalmeey maama makaay lacagtan naga guddoon
mahadsantihiin kheyr allah idinsiiya ilaahay ingarab gala ilaahay insoo hiliya waa ku mahadsantihiin waxaad noo gasheen alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin dhammaantiin allah idin kaalmeeya waxaan rabaa sheekh daawud guriye inuu marka u duceeyo intii ka qayb qaadatay sidoo kalena bal dareenkiisa isna uu nala wadaago
walaalaha muslimiinta aniga magacayda waa daawuud macalin guli yuusuf waxaan halkan maarta ugu mahad celinayaa dadka walaalaha muslimiin dhammaan farxad horta markuu hore ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala na soo waafajiyey inaan qowskan tabaalaysan aan u dhimaadno ilaahayna sabab noogu dhigi shalay markaan halkan imaadayni si baan dareemayni laakiin haddaan se kale ayaan dareemayni waa farxad iyo bishaara aad iyo aad ilaahay horta marka ugu mahadinaynaa tuma kadib haddana dadka muslimiinta ee codkayna markay maqleen barnaamijkan idaacadaha laga fuliyey siday noola soo danqadeen ay noogu soo gurmadeen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana ilaahay ugu baryaynaa subxaanahu wa tacaala walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba kuwa dibidda jooga iyo kuwa gudaha jooga dhammaan gurmadka ay caruurta agoonta ay u sameeyeen oo ilaahay dartii ugu bixiyeen waxaan ilaahay ugu mahad maartay aan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay waxa ay la baxeen maartay khayr ilaahay u ka siiya meeshay ka soo meelka khayrba ilaahay siiya wax alla waxay la baxeen rag iyo haween dhammaan waxaan leenahay miisaanka xasanaadka maalinta ilaahay inkugu kaba maarata ilaahayna inku dhowro ilaahayna subxaanahu watacaala miisaankiina maalinta qiyaamatii aada haraysa allah ka dhiga
haatanna dhanka mombaasa qoys ka mid ah soomaaliyeed oo ku nool ismaamul goboleedka mombaasa uu ka maqan yahay wiil dhowaana soo dhammaystay tababarka la siiyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana j s uda ayaa codsanayaa in laga caawiyo sida ay ku heli lahaayeen wiilkooda maxamed cabdi bootaan ayaa warkani inoo dhammaystiraya halkani waa xaafadda barsheeba oo ka tirsan deegaan xildhibaaneedka kisawni ee magaalada mombasa qoyska aabadda aud caliyow iyo hooyo barwaaqo aadan ayaa waxa ay muddo asbuuca ay baadingoobayaan wiilkooda oo lagu magacaabo maxamed daa-uud oo ay sheegeen in sagaalkii bishan ay ugu dambeysay xaafadda isley isagoo ku wajahan kadib markii uu soo dhammaystay tababar dhinaca ciidanka booliska qaybta j s yuda wiil fiican waay wiilkaas ilmaha hata isla soo baxeen waa ay faalinaayeen maxmed ruux fiican wiil fiican ma ahay annaga hata waana waa caddan jira waalidkiin fiiriya una dhihi jiraayl wiilkaas aniga markaad iga tagana wiil fiican u ahay haa waxa ku dhaha ilaahay unba waxaan ka codsanaa insha allahu tacaala waxaan codsanaa inaa lii soo raado wiilkay lii soo saar wiilkayga ilaahay ii weyn asagaa ii weyn asagaa wax ka sugana asagaa wax ka sugana insha allahu tacaala inaan lii soo raadiyaan rabaa dowladina ay istaagto isoo raadis oo xaaladiis ila socodsiisa hadduu dhintana lila socodsiya hadduu nool yaana meesha uu ku noolyo lila socodsiyaan raba aabbaha dhalay wiilkan ayaa waxuu codsaday in gacan laga siiyo helidda wiilkiisa wiilkayga taariikh labaatan iyo toddoba bishii labaad oo inta ka tegey ayuu koos aaday meeshii markiis aaday taariikh labaatan iyo sagaal oo nala soo hadlay berri taariikh kow bish- bishii saddexaad aan shaqaan bilaabaynaa markaas ka bacdii hoosuu ku jiray namana soo hadlin tababarku bilaabay tababarku bilaabaya markaas ka bacdii namana soo hadlin markii soo baxay maalintii soo baxay een, eh, khamiista ah aa ila soo hadlay taariikh sagaal bishii labi tobnaad markaasuu dheh aaba waan soo baxay hadda isliin u socdaa meesha baryartaydaan u socdaa caw halkaasaan seexanaa berri haddii la gaaro abtigayaa jirana abtigayaa maraa waan soo fiirinaa Khami- een, sabtida waa idinla joogaa haddii ilaa idmo saasuu idhahay mombaasu imaan lahaa mombaasu imaan lahaa markaas ka markaasuu iga dambe igu dambeysay ma arkin marka dambe ilaa aclaanka waxaan ka codsan lahay ani tabar ma haayo oon ku raadiyo ehelkayga dadkayga oo soomaaliya ninkii garab iga qaran lahay waa ayaga inay ayaga ii saacideeyaan oo kuwii oo maaragtay barmaan ku jiro bu- bungayaasha inay ayagana ii saacideeyaan aan rabaa oo wiilka ila raadiyaan oo wiilkaas ii soo baxiyaan saasaan u da- u- u- rajaynaya inay soo baxaan inay- aan- aan- aan rabaa
daa'uud ayaa hooyadiis iyo aabihiis waxa uu sheegay haddii uu shaqo wanaagsan helo in qoyskan oo ah qoys danyar ah in noloshooda wax badan ka bedeli doono qaar ka mid a deriskooda oo la hadlay warbaahinta star ayaa waxa ay sheegeen in wiilkan uu ahaa nin wanaagsan
qofkii wax dhal dhan taas waa waa ka korgubyoona ma arkaysaa meel meel soomaali meel kastoo joogto iyo islaamka dhammaala cawiskaasaan u baahanay hana la cawiy nolol iyo geeryarkaayn meeshuu ku sugan yahay meeshuu ku sugan yahay hurdo male hunguri male hergal male
sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa bilowgiisii waxa uu ka mid noqday tiro dad oo ku guulaystay inay ku biiraan ciidamada booliiska gaar ahaana qaybta g s u-da gurigan iga dambe aad arkaysaan waa gurigii uu ku noolaa islamarkaana tababarka ka aaday maxamed daawuud iyadoona ay qoyskiisu ay sheegeen in ay rajo ka qabaan in isagoo bad qaba uu gurigan dib ugu soo laabto maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa
haatana dhanka wararka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan sagaal boqol lixdan iyo saddex kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan shan kun toddoba boqol seetan iyo toddobo tan ayaa u muuqata inuu soo laba kacliyay caabuqa covid nneteen ee dalkani kenya iyo sidoo kale guud ahaan ee adduunka celcelisaan hereerka covid nneteen ee dalka waxa uu marayaa toban iyo lix dhibici saddex ee boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay bukaanan boqol afartan iyo shan qofna muusan u dhiman caabuqaasi
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatana dhanka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee mudane cabdisaciid muuse cali oo ka qayb galaya meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga iyo afrika ayaa kulan duceed la qaatay dhiggiisa dalka turkiga mudane mevlut isagoo uga mahadceliyey taageerada ay dowladda turkiga la garab taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed kulanka labada wasiir ayaa looga hadlay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarinta iyadoo la isla meel dhigay ka wada shaqaynta danaha qaran iyo adkeynta cilaaqaadka dhow ee labada dowladood iyo labada shacab ee soomaaliya wasiir cabdisaciid ayaa qayb ka ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee ka qaybgelaya shirweynaha iskaashiga turkiga iyo afrika kaas oo ka dhacaya magaalada istanbul waxaana shirkani looga hadlayaa iskaashiga iyo mustaqbalka xiriirka dalalka afrika iyo sidoo kale turkiga dhanka caalamka dowladda britain ama ingiriiska ayaa soo tabisay kiisas dhan siddeetan iyo siddeed kun saddex boqol toddobaatan iyo lix xaaladood oo coronavirus ah waana rikoor labaad oo xiriir oo maalin kasta dalkaasi laga xaqiijiyey iyadoo caabuqa cusub ee omicron kala duwanaanshaha coronavirus uu sii hurinayo korarka walaaca ee caabuqyada dalkaasi ingiriiska dowladda faransiiska ayaa sheegtay khamiista maanta inay adkeyn doonto xayiraadaha saaran dadka safarka ah ee ka imaanaya dalka ingiriiska omicron ayaa ilaa ay hadda laga helay ugu yaraan toddobaatantodobo wadan sida ay sheegtay ururka caafimaadka adduunka w h o iyada oo qaar badan oo ka mid a ay soo rogeen xayiraado safarka si loo joojiyo faafitaankiisa ee dhanka ciyaaraha premier league ayaa si rasmi ah u shaaciyey in la joojiyey kulanka ay manchester united la ciyaari lahayd ee kooxda brighton and hove albion horyaalka ingiriiska xanuunka corona ayaa faraba-an ku haya kooxaha premier leaga iyadoo kulamo badan xanuunka oogiisa ee loo joojiyey maalmihii ugu dambeeyey kulamada ay ciyaari lahaayeen manchester united iyo brentford lisista iyo tottenham iyo kulamo kale oo badan oo horyaalka ingiriiska ayaa loo joojiyey xanuunka coronaviruska